Barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij la xiriira horumarinta xasiloonida ee nabadda deegaanada ku tirsan xuduudaha ay wadaagaan Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya. Barnaamijka waxaa dahafuray madaxweyne ku-xigeenka Kenya, waxaa la socday wafdi ka socday dalka Kenya oo wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kaleeto countiga Mandera ah ee governorka. Dhanka Itoobiya waxaa ka socday wasiirka nabadda, dhanka Soomaaliya dowladda labadeeda heer heerka federaal oo aan ka socdo aniga ay weheliyeen laba wasiir wasiirka ganacsiga iyo wasiir wasiir dowlaha xafiiska prime minister ra-iisul wasaaraha iyo wafdi ka socday dowlad goboleedka Jubbaland oo hogaaminayay mudane Maxamed Said Aadan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo ay la socdeen wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka biyaha. Sidoo kaleeto waxaa qayb ka ahaa wafdi ka yimid gobolka Gedo sidaad ogtahay deegaanka Mandera aan uga dahfurayay wuxuu saaran yahay xuduudda oo dhanka kale Bardix Xaawo ayaa ku taala oo waa magaalo aysan u dhexaynin la iska arko deegaanada ay aada iskugu dhow yihiin marka shirkaas saan kuu sheegay wuxuu ku saleysnaa in la maalgeliyo xasiloonida nabadda si xasiloonida ay nabadda udhexeysa deegaanadaas ka jirta ay u xoogeysatana waxaa laga shaqeynayaa sidii loo fududeyn lahaa isu socodka dadka iyo badeecadaha si waafaqsan sharciga taasoo macneheed yahay xuduudahan in la furo dhaqaalaha meeshaas ka yimaadana uu noqdo mid dhinacna dowladaha ay ka faa'iidaan dhanka kalena bulshooyinka deegaanada ku nool xuduudaha ay helaan adeeg waxbarasho mid caafimaad biyo koronto isgaarsiin iyo mashaariic horumarineed wasiir falalka amni darada ee ka dhaca deegaanada ee ku yaala xuduuda iyo sidoo kale horumar la-aanta ka jirta deegaanadaasi muxuu ka bedeli karaa barnaamijkan ujeedada ugu weyn uu leeyahay waa in dhammaan culeysyadaas jiro xal loo helo waana isku xiran yihiin oo xasilooni in nabad hadii la helo waxaa la helayaa xuduudihii inay furmaan si sharciga u furmaan badeecadii gudubto dowladaha dhaqaale ay helaan saad og tahay dhaqaale aada u tiro badan ayaa ku luma badeecada ku gasha waddamadaas sida aan sharciga ahayn oo tahriibka ah culeys wuxuu ka haystaa dadka tahriibaya oo isaga gudbaya xuduudaas ka tallaabaya oo waddanba waddan kale uga sii tallaabaya mararka qaarkood meelahaas waxaa ka gudbaa waxyaaba maandooryaalka ay kamid yihiin oo culeys ku ah amniga iyo xasiloonida dadkaas iyo badqabkooda marka nabadda inay meeshaas nabad ka hirgasho iyo in nolol macno leh oo dadka dhaqaalahooda iyo adeegooda ay ku qanacsan yihiin ay helaan waa isku xiran yihiin meeshii ay dhaqaalana uu ka jiro nolol macno lehna ay ka jirto dadka dhaqaalahoodaas iyo xasiloonidaas iyo adeegyadaas ay haystaan way ilaashanayaan laakiin meesha meel qalalan oo faqri ka jiro oo nolosha ay adag tahay xataa qolyaha nabadda raba inay qasaan qiimo jaban bay dadkaas ku dagaalgelin karaan colaad ay ku abuuri karaan iyagoo u muujinaya sababta ay u duruufeysan yihiin oo dhaqaala darada iyo dib u dhaca cidda u keentay inay tahay ama dowladahooda ama dowladaha dariska ah marka horumar kasta oo la geliyo adeega bulshada iyo dhaqaalahooda iyo horumarkooda wuxuu qeyb ka yahay xasiloonida iyo nabadda
sidaynu ognahay muddo toban sana ayuu xirnaa xuduudka udhexeeya soomaaliya iyo kenya dowladda kenyana bishii labaad ee sanadkan ayay hore ugu dhawaaqday inay fureyso xuduudka soomaaliya kala dhexeeya arintani si gaara maxay soomaaliya muhiim ugu tahay soomaaliya keliya muhiim uma aha laakiin waxay muhiim u tahay saddexda dowladoodba laakiin soomaaliya marka si gaara loo soo qaato tobankii sano u dambeeyay xuduudka udhexeeya soomaaliya kenya waa u xirnaa xirnaanshahaasna waxaa ka dhashay culeysyo aada u tiro badan inkasta oo lagu dhawaaqay saa sheegaysa february laakiin weli si rasmi ah xuduudkii uma furna dadaaladan barnaamijka shal la dahafuray wuxuu ka mid yahay dadaalo loogu gulxaarayo sidii xuduudahaas loo furi laha haddii xuduudaha la furana ganacsi aada u tiro badan iyo dhaqaaqa aada u tiro badan iyo iskaashi dhinacyo badan leh oo u dhexeeya bulshooyinka xuduudda ku teedsan iyo guud ahaan dowladaha labada dhinac ayaa ka dhalanaya
waa hagaag wasiir goormo ayuu dhaqan galayaa barnaamijkan sida ugu dhaqsaha badan maalmaha soo socda shirar ayaa bilaaban doona dadka dhinacyada ay qusayso dhanka soomaaliya iyo dhanka kenya dhanka ethoobiaba haddii ahaan lahayd federaalka oo dhankan marka laga hadlayo dowlad xukuumadda federaalka soomaaliya amaba dhanka stateka oo ah dowlad goboleedka jubbaland sida guddiyo farsamo unbaa jiri doona oo sida ugu dhaqsaha badan ayay wada fadhiisan doonaan waxaa laga tashan doonaa sidii barnaamijtaas sida ugu habboon bulshooyinka loogu talagalay inay gaaraan loo gaarsiiyo marka guddiyada farsamo unbaa laga shaqeyn doonaa inay dowladaha qaybahooda kala duwan dhanka kenyana dowladda dhexe kenya iyo countiska xuduud ku teedsan laga soo bilaabo lamo gaarisa wajeer iyo mandhera oo dhammaantood jubbaland la leh xuduud la leh qolyaha deeqbixiyaasha oo barnaamijkan iyo cidday u xilsaareenna guddiyadaas ay kala shaqeyn doonaan si barnaamijka looga faidaysan lahaa